dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta dhakhtarka waxaan weydiin lahaa soomaaliya waxaa koonfurta laga keenaa khudaarta oo kale hadduu qof corona virus qaba uu khudaartaas soo kaafsooda soo biicagii dadka kaloo isticmaalahaya cudurka ma ka qaadi karaa mudane dhakhtar mahadsanid asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu
mahadsanid maxamuud oo jooga jowhar gobolka shabeellada dhexe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamuud lacagta iyo khudaarta ma laga kala qaadaa ayuu yidhi cudurka safmareenka covid nneteen-ka haa maxamuudow cudurka khudaarta iyo lacagta waa laga kala qaadaa cudurka safmareenka covid nneteen-ka waa meesha keliya laga qaado cudurka waxaad samayn kartaa khudaarta iska dhaq marka aad suuqa ka soo iibsatid sidoo kale lacagta marka aad taabatidna gacmahaaga iska dhaq adigoo ku dhaqaayo biyo iyo saabuun si ay mar kasta gacmahaada u noqdaan kuwa jermis tiran khudaarta iyo waxyaabaha kale ee la xiriira waxaa wanaagsan in biyo kor ka socdo lagu dhaqo si loogu fogaado jermiska sida saxda ah ee loo dhaqo gacmaha waa sida tan isticmaal saabuun iyo biyo si wadajir ah isaga xoq alaacasha gacmaha gadaal xoq inta u dhexaysa faraha ku wareegsan suulka cidiyaha iyo kalagoosyada ku wareegsan curcurka biyo raaci gacmahaaga markaad iska dhaqdo taas ayaa wanaagsan gacmaha saas loo dhaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacaydu waa axmed nuur macalin oo joogo magaalada ee maaragta dhuusmareeb waxaa yeelay cudurka loo yaqaano covid nineteen waa cudur xun adarkan ayaan hadda dhow ayaan kasoo bogsaday cudurkaasi maaragta qofka bilaadanka hadduu ku dhaco sida ugu soo kabsaday adag tahay maxaa yeelay cudurkaasi xanuunaha faraha badan ee markaasi oo lagu arko waxayaa kamid ah qofka kor xanuun ayuu dareemayaa dhun cun cun ayuu dareemayaa ilaahay kuma darnaado qofka madax xanuun fara badan ayuu dareemaa marka ilaahay kuma darnaadee bahalkaasi wuu iska dhib badan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahay meel walba ay joogaan iyo meel walba ay ku sugiin cudurkaas inay iska ilaaliyaan ayaan ugu baaqi lahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu insha allah cudurkaasaa la iska ilaaliy dadku waayeelada ayuu u badan yahay insha allah kheyr badan waan waan iina salaamay raadio shaqaalaheeda adinkana waan iwada salaam asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mahadsanid axmed nuur macalin oo jooga dhuusmareeb runtii axmed wuxuuna siiyey ama uu siiyey bulshada soomaaliyeed talo wanaagsan taasoo ah qaabka looga hortagayo cudurka safmareenka covid nneteen-ka adigana axmed waxaan leenahay ilaah caafimaadtaama ilaaha ku siiyo ummadda soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa inay qaataan talooyinka uuna siiyey walaalkeena axmed nuur waana sax sida axmed uu noo sheegay cudurkan safmareenka covid nneteen-ku wuxuu leeyahay qandhu daran iyo madax xanuun daran daal iyo diif fara badan oo qofka ku dhaca marka waxaa wanaagsan in lagu dadaalo nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed gacmo dhaqitaankii iyo in la layska ilaaliyo meelaha bulshada ay isku yimaadaan sida fadakudirirkii shaneemooyinkii aroosyada in laga fogaado ayaa wanaagsan markaas ayaa lagu badbaadi karaa cudurkan safarid covid nneteen-ka cabdiraxmaanow su-aashan horey ayaan uga soo jawaabay taasoo ahayd khudaarta la dhoofiyo cudurkan safmareenka covid nneteen-ka ma layska kala gudbin karaa khudaarta iyo waxyaabaha xirxiran oo la dhoofiyo waa layskaga gudbin karaa cudurka safmareenka covid nneteen-ka waayo waxay soo mareen gacmo fara badan iyo meelo badan oo aan jeermistirneyn laga yaabaa qofka alaabtan soo xirxiray ama alaabtan ka soo shaqeeyey inuu qabay cudurka safmareenka covid nneteen-ka markaa waxaa wanaagsan in la isticmaal gacmo gashi sidoo kale khudaarta la yskaga nadiifiyo ka hor intaan la isticmaalin ka hor intaan la isticmaalin biyo kor ka socda lagu nadiifiyo khudaarta iyo waxyaabaha kale ee ma artayaa lo isticmaalayo ayaa wanaagsan salaamu calaykum waa anigoo ah shaaciyo cabdiraaga gobolka gada jooga gaar ahaan degmada beled xaawo meeshan waxaan ka salaamayaa saadiyaalka ergo iyo dhakhtarka su-aalaha la weydiinahayo meeshan waxaan ka weydiinahayaa hergebka mar walba malinka faariska la sheegay intaa wuu nagu dhacaa wuu nagu soo noqnoqdaa aniga afartan jir konton jir camalaa nahay kiliyaha ay xanuuno markuu hergebka igu dhaca seeraha ay xanuuno madaxa sidaasoo kale marna waa na qabtaa marna waa naga baxaa mar naqaska waa nagu xirmaa mar waa naga soo go xab iyo xabeeb baan leenahay hergebka muxuu faariska kaga duwanya maxadsanays shaaciso cabdiraage taasoo naga soo wacday magaalada beled xaabo gobolka gedo haddaan isku day inaan ka jawaabo shaaciso su-aasheedii hargabka iyo coronaviruska ama covid nneteen-ka waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka coronaviruskuna uu ku qaato shan ilaa lix casho iyo in ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosa uma neefsan karo qandho daal muruq xanuun madax xanuun iyo hindhiso isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamada aan kor ku soo sheegnay oo aan ka ahayn qofka coronaviruska qaba oo ku dhigta neefta marka qofka hargabka ama hargabsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka coronaviruska qaba intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeenada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhamaatiin cibaada istaa